masalada uu markaa kalena tilmaamaya waxay tahay masalada kale aan tilmaamaya waxay tahay waxaa dhici karta waktiyada qaarkood qofku isaga oo yani qabri dul jooga inuu ilaahay baryo deedna baryadii laga aqbalo waxaana dhici karta cidduu baryay waa ilaahay ilahay markuu baryana ducadii in laga aqbalaa laga yaabo waxaa dhici karta inuu yidhaahdo qabri hebel duljoogga aad dul joogtaa ducada in la aqbalo keensatay sidaasaa dhici karta inuu isyihaahdo ilaa ay qaar ka yidhaahdeen yani waxa weeye qolyii hore ka midi yani adducaau cinda macruuf alkarqi mustajaaba cinda qabri macruuf macruuf ninka la yidhahdo qabrigiisa agtiisa ninka ilaahay ku barya ducada waa laga aqbalaa adigu calaa kulli xaal saa culamadu waa ka jawaabeen waa caddeeyeen sharixa taxaawiyada masalada waa sheegay oo sharaxa taxaawiyada muxuu ku yidhi ibn abiciz alxanafi waa culamadii qarnigii sideedaada waxa uu yihi wakada yadcuu bidiraari cinda qabrin fayujaabu fayadunu ana asira lilqabri walam yadri ana asira lilidiraari wasidqi laja ila allahi wasidqi laji إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط يعني waxa uu tilmaamaya waxaa dhici karta qofku isagoo xaalad idiraar ah oo dhibaato badan ku sugan dhibaatada badan ee uu ku sugan yahay darteed in ilaahay ducada uga aqbalo qabriga agtiisa waa lagaga aqbalay ee waxa lagaga aqbalay qabriga ma aha marka qabuulka ducada laga ajiibe e laga aqbalay xasala cinda alqabri laa bilqabri bay culamadu yidhahdeen qabriga kuma xasilin oo qabrigu ma keensane qabriga agtiisuu xasilay oo dhacay ee sababta keensatay in ducada la aqbalaa waa ibdiraarka markaysaga yani naftiisa uu ka dareemayo ee ilaahay inuu aada ugu baahan yahay oo ugu tadarrucayo oo isu dullaynayo oo markaysagaa u ilxaaxinayo ducada ugu celcelinayo oo waxa weeye markaysagaa taas iyadaaba waxay keensatay ikhlaaska iyo idiraarka iyo marka waxyaalaha weheliya ducada xaaladaas waxay keensatay markaysagaa ducadii in la aqbalo laakiin qabrigu marka ma keensan qabuulka ducada marka masalada noocaasna waxay weeye sababtu waa idiraarka oo waxaa la ogsoon yahay dee waxa weeye idiraarka markaysagaa ducadii haddii aad iyo aad qofku markaa u dhibaataysan yahay ducadiisa in la ajiibo aman yujiibu lmudara ida da ida daca aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu yani waxaa laynoo tilmaamay ilaahay inuu ducada ka ajiibo ka dhibaataysan hadduu baryo oo qofku markuu dhibaataysan yahay iyo markuu lada yahay iskusi ilaahay uma baryo dee markuu dhibaataysan yahay qalbigiisu yani isagoo uu aada iyo aada markaysaa u ruxmayo oo uu ilaahay aada u ilxaaxinayo oo uu ikhlaaskiisu badan yahay u ilahay usaas yeelaya oo isdullaynta iyo faqriga iyo baahida uu muujisanayo ay aada u badan tahay ayuu ilaahay baryay ya allah ya allah ya rabbana ya rabbana oo aada ugu celcelinaya marka waa duco markaysagaa niyad usada marka waxa weeye xaaladaas iyadoo qof uu ku sugan yahay baa waxaa dhici karta qabriga aftiisa inuu ilahay ka baryo dabadeedna markaysagaa idiraarka iyo baahida dareen uu ku sugan yahay iyo ikhlaaska uu ku saafi yeelay ducada ayaa waxay keensatay ducadii in laga aqbaro laakiin waxaa keensatay ducada qabuulkeedu ma aha qabriga sidaasay ahlucilmigu markaysagaa sheegeen taasna hala ogaado waayo ducadu masaajidada in laga ducaysto iyo in qubuuraha laga dua marka la marayo la ducaysto waxay ku fadli badan tahay masaajidada in markaysagaa loogu ducaysto waayo nebigu muxuu yihi buqcadaha keebaa ugu khayr badan axabu lbiqaac ila allahi masaajid yani markaba buqcadaha waxaa ilaahay agtiisa ugu marka loogu jacayl badan yahay axabu lbiqaaci ila allah almasaajid inay masaajidda yihiin baa la simi lama odhan alqubuur buqcadaha uu ilahay ugu jecel yahay waa qubuuraha ma odhana waa masaajidu yii cibaadadana masaajidda ha lagu camira la yidhi qubuuraha lagu camiro lama odhan marka idan waxa weeye waxay ku fadli badan tahay ducadu in markaa masaajida gudaheeda lagu ducaysta ku fadli badan marka arrinka ku saabsan waxa weeye qabrigaa keensaday ducada aqbalaadeeda sax ma aha yani markaa qabuulka ducada la aqbalaya xasala cinda alqabri laa bilqabri قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات إلهي كرية دعوينك واجبة ويقضي الحاجات حاجوينك نوابدا دعاء النبي وحوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء هو عباده أي النبي صلى الله عليه وسلم ويملك كل شيء إلهي شيء كالسواء ملكية ولا يملكه شيء شيء إلهي ملكية مشر ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين maarmaan yani maarmitaan laga maarmi karayaa ama laga kaaftoomi karayaa ilaahay ma jiro darfata caynin ilbiriqsi keliya inay ililibiqsato ilaahay lagama maarmi karo waman istagna can illaahi darfata caynin faqad kafar waman istagna can illaahi ki ilaahay ka maarmaa ama ka kaaftooma darfata caynin ilbiriqsi keli ah faqad kafara waa gaaloobay wa saara min ahli lxayn waxaanu ka mid noqday kuwa halaaga u ehelka ah xayn waa halaaga xayn oo xada la kor dhigo halaaga u waxa uu markaa sheekhu inoogu tilmaamayaa ilaahay wax kastaba inuu mulkiyo nusuusta inoo sheegaysa ilaahay shay walba inuu mulkiyana waa fara badan tahay waana diinta islaamka daruura loogu yaqaana ilaahayna wax mulkiyaa ma jiro wax ilaahay ka maarmi karaana ma jiro oo khalaa'iqdoo dhami ilaahay bay u baahan yihiin أي فقراء إلهينا غني خلائق ونقي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إلهي خلائق ونقي غني بخي وما طاهنا لا ملائك بانو باهنين ولا أنبياء باهنين ولا غير خط بانو باهنين ولا عرش بانو باهنين ولا كرسي بانو باهنين وحلو قبل أي مجد ملكه يعني ومركا يعني مخلوقات كاسي وحي إلهي أسياديين مجرم hadday baaba'aanna waxay ka dhimayaan ma jiraan ilaahayna cid wax la mulkida oo wax la leho shuraaka la ahi ma jirto cid marka waxa weeye rabbi wax la mulkido wax la leh ma jirto inuu waxa weeye ashyaada qaarkood khalaa'iqda qaar mulki siiyey oo gacanta u geliyey mulki naaqis ah waa jiraan laakiin mulkiga waxa weeye ilaah iyo mulkiga markaysaga makhluuqu waa kala duwan wamaa malakat aymaanukum iyo nusuusta la midka ah oo loo sugayo markaysagaa bini aadamkii mulki loo sugayo iyo haddii la yidhahdo adilada sheegaysa mulkigao dhan ilaahay baa leh sidee laysu waafajinaya jawaabteedu waxay tahay mulkiga makhluuqu waa mid markaa waxa weeye uu ilaahay siiyey ee miduu sidiisa isaga lahaa maaha laakiin mulkiga ilaahay mid cidi siisay maaha kaasi waa farqi waa mid labaade mulkiga makhluuqu waa mu'aqad oo ma aha mulki abadiya maaha laakiin mulkiga ilaahay waa mulki abadiyo weligii jiray waa marka saddexaade mulkiga makhluuqu mid ugu madax bannaan yahay ma aha ee waxa weeye sida uu ugu tasarufayo mulkigaas sharcigaa u xadiday oo ilahiyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam baa xadiday saas aawadeed waata la yidhahdo ahlucilmigu yidhahdaan adduunyada markay sheegayaan xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun adduunyada xalaasheedu waa xisaab waa lagu xisaabaya xaggaad ku bixisay xaggaad say ka kasbatay وحرامها عقاب حرام جيدنا وعقاب سلا تأودت بآخر سؤالا قف كستل ويديني وحكم له وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه مال كيسنا ولا سؤال يا حقوقك كسبضي ورشيل كان حقوقك أصوى ما حلال بك أصوى ما حرام حقات كم بحسي ما حلال بك كم بحسي ما حرام مركا حلقة ألقى مركا لقى إذن هو ملك ناقص marka sidaas aaweedee mulkiga khaaliqa iyo mulkiga makhluuqu sidaasay u kala duwan yihiin mulkiga makhluuqa loo sugaya waa mulki naaqis ah waa mulki caarid oo soo dariya aan markaysaga ahayn asli ahaan mid u lahaa aan ahayne ilaahay uu siiyey weeyaan ilaahay baa siiyey waa midda labaade waa mulki aan abadi ahayn oo aan weligii jiraynin laakiin mulkiga ilaahay waa mulki weligii jiray waata kale mulkiga makhluuqu waa mulki naaqis ah oo waxa weeye sida uu ugu tasarufayo shareecadu u xadidayso oo mulki u madax bannaan yaho siduu doona ugu takri farayo ma aha marka furuuqda noocaasa ku sugan adiladana saasaa lagu kulminaya adilada mulki oo dhan ilahay usugaysana waxaa loo jeeda mulkigii dhamaystirta wayamliku ilaahay waa mulkiyaa kulla shayin shay kasta waa mulkiyaa walaa yamlikuhu ilaahay ma mulkiyo shay-un shayba ma mulkiyo shay ilaahay lihi ma jiro haddaa saxaabadu markay yidhaahdeen yani waxa weeye markay leeyihiin yani hadallada markaysaga laga fahmi karo yani markaa laam oo kale haddii la geliyo laamku laamulmulki ma oo ilaahay baa noo sugnaaday la odhan maayo ama ilahay baanu mulkina ee ilahay baanu la khaas nahay ama markaysa waxaan markaa saasaa looga jeeda wayamliku kula shayin ilahay shay kasta waa mulkiya walaa yamlikuhu shayun ilahay shay shayna ilaahay ma mulkiyo oo shay ilaahay lihi ma jiro walaa ghina can illahi tacaala kaaftoon ilaahay laga maarmi karo laga kaaftoomi karaa ma jiro darfata caynin ilbiriqsi keliya ilbiriqsi keliya rabbi lagama maarmi karo waman istagna can illahi kii ilaahay ka maarma darfata caynin ilbiriqsi keliya inay eri libiqsato ka ilaahay ka maarma faqad kafara waa gaalooda wa saara min ahli min ahli alxayr waxaanu ka mid noqday ciddii halaagsantay ama ehelka markaa kuwa u ehelkaa halaaga ayuu ka mid noqon wallahu yaqdabu wayarda la kaaxad ilwara abu jacfar aصaxaabi waxa uhi raximah اllah wallahu ilaahay yaqdabu waa cadhoodaa wayardaa waa raalli noqdaa laa kaaxad ilwara axad khalqiga ka midi yani markaa sida uu ilaahay u cadhoodo ama u raalli noqdo axad khalqiga ka midi umana cadhoodo umana raalli noqdo bimacnaa wuxuu uga jeedaa sifaadka ilaahay ee raalli ahaanshaha iyo cadhadu ka mid yihiin ilaahay baa la gaara sifaadka markaysa waxaan markaa ilaahay ee waxa weeye raalli ahaanshaha iyo cadhadu ka mid yihiin yani waxa weeye ma aha mid waxa weeye ay shabahayaan raalli ahaanshaha iyo cadhada makhluuq labada lafdi inay iswaafaqaana ka dhalan mayso inay labada markaysaga xaqiiqo isku mid yihiin oo صifaatka ilahay iyo صifaatka makhluuqu isma shabahan laysa kamilihi shayun huwa samiicu lbasiir ilahay wax la midi ma jiro walam yakun lahu kufuwan axad marka صifaatka ilahay lagu sifeeyey oo dhan waxaa la odhanayaa siday usoo aroortay inu rumayn nusuus badan baana laynoogu sheegay ilahay inuu raalli noqdo radia allahu canhum ilahay raalli buu muminiinta ka noqdo laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara mu'miniintu goortay kula baayactamayeen rasuulka ilaahay kula mubaayacoonayeen geedka hoostiisa rabbi raalli buu ka noqday dad kalena inuu ilaahay u cadhooday baa laynoo sheegay oo ilaahay waxa uu yidhi man lacanahu allah waqadiba calayh hal unabiukum bishari min dalika matuubatan cinda allah ma idinka warramaa markaysaga wax taa markaa yani xagga abaalmarinta ka shar badan ma idinka warrama من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت marka waxa weeye inuu kuwa ilaahay u cadhooday baa laynoo sheegay ee yuhuudda ahe markiisa waxa marka uu ilaahay bedelay markay ilaahay ka gaaloobeen inuu ilaahay u cadhooday baa laynoo sheegay dad kaloo badanna waxaa laynoo sheegay inuu cadhooday xataa fasaqada muslimiinta sida markiisaga xaqdarrada kuwa wax ku dila qof muslima barheer ku dila xaq darrana ku dila ilahay inuu cadho inuu cadhodaan laynoo sheegay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaaؤuhu jahannama khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waxaana waciidkaasi ku saabsan yahay haddaanu toobadkeeni waciidka ama goodigaasi ciqaabka loogu goodiyaya waxa uu ku saabsan yahay wa haddii aanu toobad keenin sida raajix ah ee jamaahiir ahlicilmi ku taga marka ilaahay waa cadhoodaa ilaahay raalli buu noqdaa yani sifaatka kale ilaahay markaa uu isku sifeeyo o dhanna waa lagu sifeeya sifaatko dhanna waxaa la marinaya meel keliya oo alkalaamu fi sifaat yani kalkalaami fi daat sifaatka waxaa laga odhanaya wixii daatada ilahay laga yidhi sida loo sugayo ilahay daata inuu leeyahay dawaadka makhluuqaadka aan shabihin ayuu sifaadaan sifaatka makhluuqaadka shabihin loogu sugay oo aan la mid ah marka sifo kasta oo ilahay isku sifeeyey waa la sugayaa tashbiihna waa laga nafyinaya kayfkeeda iyo qaabkeedana midaynu garanayno saddex arrin qofka hadduu la yimaado sifaadka waa badbaadaya waa mida wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu ilaahay ku sifeeyey waa inuu sugaa lafdan wa macnan waa inuu sugaa lafdigeeda iyo macnaheeda intaba waa inuu sugaa waa koo waa midda labaade waa inuu tashbiih nafiyaa oo yidhahdaa kuwa khalqiga sifaadka khalqiga lama mid aha oo ilaahay waa nool yahay noloshiisu nolosha makhluuqa lama mid ah ilaahay waxbuu doonaa doonistiisu doonista makhluuqa lama mid ah ilaahay waxbuu awoodaa awooddiisu awoodda makhluuqa lama mid ah ilaahay waxbuu mulkiyaa mulkigiisu mulkiga makhluuqa lama mid ah ilaahay xikmuu leeyahay xikmadiisu xikmada makhluuqa lama mid ah ilaahay aqoon buu leeyahay waa hadlaa waa raali noqdaa waa cadhoodaa weji buu leeyahay gacmuu leeyahay yani marka adimuu leeyahay indhuu leeyahay kuwa makhluuqaadka lama mid ah waa ka duwan yihi magacay iska waafaqeene xaqiiqadoodu waa kala duwan tahay marka mar labaadka waa inuu tashbiih nafiya si uu marka aanu ugu dhicin inuu noqdo mushabbih ilahay khalqigiisa mushabbah oo uu yidhaahdaa ifaadkani kuwa makhluuqa lama mid laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasir waa midda saddexaade waa inuu kayfiyadda iyo qaabka waxa ku saabsan waa inaanu markaysaga isku taxallujin oo waayo qaabka uu ilaahay noloshiisu tahay qaabka uu ilaahay u hadlo qaabka awooddiisu tahay qaabka raalli ahaanshihiisu yahay qaabka cadhadiisu tahay qaabka wejigiisu yahay qaabka indhihiisu yihiin qaabka gacmihiisu yihiin qaabkaa ma garanayno oo siday daatada ilaahay qaabkay tahay aynaan u garanaynin ayaa sifaadkiisuna qaabka iyo suurada ay yihiin aynaan u garanay ilahayna wuxu uhi walaa yuxiiطuuna bihi cilma ilaahay aqoon kuma koobayaan makhluuqaadku ilaahay aqoon ku koobi maayo haddaan malaa'igtu aqoon ku koobayna makhluuqaadka kalena inay aqoon ku koobayn ilaahay waa markiisa waxan waa ka dhalay ama waa cala sabiil awlaa marka waxa weeye saddexdaa arrin hadduu qofku la yimaado oo sifaadka uu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa uu ilaahay ku sifeeyey hadduu lafdan wa macnan u sugo oo yidhahdo nu'minu biha kamaa warada sida ay usoo aroortaan u rumaynay maaha lafdigoo keliya inuu sugayo macnahana waa inuu sugaa oo markaad nusuusta sheegaysa ilaahay inuu nool yahay aada soo marto lafdiga xayaato iyo macnaha noololi leedahay waa inaad sugtaa cilmi markaad soo marto lafdiga markaa cilmi erayadiisa iyo macnihiisa labada waa inaad rumayso qudrada waa saas si le samciga waa saas si le basarka waa sidaas si le kalaamka waa sidaas si le rido waa saas si le raalli ahaanshu waa sidaas si le cadhadu waa saas si leeg wejigu waa saas si leeg yani waa indhuhu waa saas si leeg marka waxa weeye lafdan wa macnan waa inaad markiisa waa markaa sugtaa mar labaadkana waa inaad tashbiih ka nafidaataha kuwa khalqiga lama mid aha ee waa ka qaab duwan yihi mar saddexaadkana waa inaad tidhaahdaa waxa weeye kayfkeeda iyo qaabka yihiin garan mayno ilahay unbaa og laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida uu ilaahay yahay rabbi isagun baa yaqaana cid kale ma taqaan cid kale ma taqaan saas aawadeed ayaa khalqiga kii ilaahay ugu yaqaano nabi maxameda sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ana aclamukum billahi waakhshaakum lahu anaa ilahay idinku aqoon badan buyi haddana muxuu yihi laa uqsii sana'an calayka anta kama asnayta cala nafsi marka culamadu waxay yidhahaan kullu maa khatara fii balik allahu bikhilaafi kullu maa khatara fii balika min kayfiya wa suura fallahu bikhilaaf wax kasta oo qalbigaaga kusoo dhaca oo qaab ah ama kayfiyad ah ama suurad ah ilahay waa ka duwan yahay laba mida ilahay waa ka duwan yahay laba mida marka qaabka uu yahay iyo suuradda uu yahay ilaahay isaguun baa og cid kale garan mayso laakiin sidaa uu inoo sheegay waa inaynu u rumaynaa keliya mutakalimiinta qaarkood way markaa sifada raalli ahaanshaha iyo sifooyinka bacdi ka midun bay sugaan oo waxay sugaan markaysagaa raall waxay sugaan yani ama ilaa labaatan sifo ama markaysagaa dhowr iyo toban sifo arba'in qaar waa saabaco suga ama toddoba sugaana baa jira toddoba markaa sifo suga sifooyinka kale oo dhanna markaysagaa way awilaan bimacnaa taxriif bay ku sameeyaan sifooyinkay sugayaana waxa weeye waa xayaatada inuu ilaahay nool yahay inuu wax maqlo inuu wax arko inuu wax doono inuu wax awoodo inuu hadlo markaa sifooyinka noocaas oo kale sugaya xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatu wakadaka asamcu walbasaru waa toddobadaa lagu kulmiyey markaa toddobadaas waa sugayaan bacdi kale oo sifooyin kale kusii darana waa jiraan markaa sida waxa weeye mutakalimiinta dambe ama mutaakhiriinta agtooda ka cambaxday labaatan sifo in ilaahay loo sugayo waxa kalena la awilayo arrinka noocaasi sax maa oo waxay odhanayaan qolyahaasi raalli ahaanshaha waxaa looga jeedaa bimacnaa abaalmarin buu la doonaa wanaagsan oo waa ajarsiiya cadhadana waxaa looga jeedaa bimacnaa cadaabis iyo ciqaabis buu la doonaa marka calaa kulli xaal ta noocaasi waa qalad oo yani sax ma aha صفته سيدة أسوء أرورتي وإن لهم ما إياه وقت يا دودين ودعي لك الشر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعين قصة شرين يعني شرح العقيدة الصحاوية وحاو مركا إلى أبو جعفر الصحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد الورى كأحد من الورى والله إلهي يغضب وعرضاه ويرضى ورى للنقضاه لا كأحد من الورى موها مد لمدة يعني مد خلقها كاملة أو لمد هي مشروع waxaynu ka waranay صifaadka kitaabka awalkiisana waa kusoo aragnay shalayna adi waxaynu tilmaanay in qaacidadu ay tahay alqawlu fi الصifaat kaاlqawli fi الdaat waxaa sifaadka laga odhanaya oo wixii daatada laga yeelay sida daatada loo sugayo isbaata wujuudin laa isbaata taxdiidin wa takyiif isbaat markaa jiritaan loo sugayo laakiin aan loo sugaynin xadayn la xadaynayo ama qaab loo tilmaamayo ayaa sifaadkana sidaas si laheed jiritaan ahaan loo sugayo halka daatada la mariyun baa la marinaya waxay kaloo ahlucilmigu qaacide labaad yidhaahdaan alqawlu fii bacdi sifaati kalqawli fii bacdi sifaadka ilaahay waxaa qaarkood laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanayaa oo haddii qaarkood la sugo oo sharciga ku soo arooray tashbiihna laga nafiyo oo la yidhaahdo kuwa khalqiga lama mid ahay waa ka duwan yihiin kayfkooda iyo qaabkoodana laga gaabsado oo la yidhaahdo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida uu yahay ilaahay isaguunbaa og sifadiisu qaabkay tahayna ilaahay isaguunbaa og inagu garan mayne waa inaga dahsoon tahay sifaadka qaar haddii caynkaa laga yidhaahdo kuwa kalena sidaasoo kalea laga odhanaya waana tanaaqud in sifaadka qaarna la sugo qaarna markaysa waxaa markaa la awilo ama la taxriifiyo waa tanaaqud laysa ila waa baab waaxid oo isku mid ah waxaana la yidhaahdaa altafriiq bayna almutamaasilaat min aqbax almuxaalaat waxyaalaha isku midka ah in la kala farqiyaa waxay ka mid tahay waxyaalaha mustaxiilada ugu daran ayay ka mid tahay waa mustaxiil bimacnaa waa waxaan sax ahay waa marka labaade sifaadka waxaa loo qaybiyaa sifaat daatiya iyo sifaat ficliya صفة ذاتية وحل يا كل صفة يعني مركز صفة ذاتية وحل إلى ذا هي الصفة التي لم يزال ولا يزال متصفا بها وصفة إلى هران أغسور جبنا أن أغسور دون أو غبح دون وكسفتي هي تصوح لها صفة ذاتية أي إلى ذا صفة فعلية وحل إلى ذا وحوي وكل صفة تعلقت بمشيئة الله فهي صفة فعلية صفة كسطة صفات إلهي كم إذا هو مشيئة سيدوني سيسكو تعلق ده وصفة فعلية صفة فعلية مركا صفات فعلية هو حكم إذا نوع لإلهدهم قديمة النوع حادثة الآحاد نوعها وهو الرئيسي لكن مرمر أهان يا أفراد أهان وأسود دهدك قرعين كان لإلهدها يا كم إذا siday marka waxa weeye ay marka ahlu sunna waljamaaca ay sheegeen marka shay-an fa shay-an ayaa sifooyinka ficliga ahi يعني مركا لو حصليا لكن قديم هان إلهي وأوصف اسماء إنه يفعل لي وفعال لما يريد هي يفعل ما يشاء وحضرنا إنه سمايد فعل كاسنا مشيادي سوق تعلقه فعل كاسنا مشيادي سوق تعلقه ومدك لا صفات الله معلومة لنا باعتبار مجهولة عنا باعتبار آخر صفات إلهي سوى وقررنا سنة جاهل بين وقرنا سوى وقررنا إنه لفظ هذا إيا معنى هذا وقررنا وهذه اللي يلاد إلهي حياة أصوناته إلهي والنول حياة وقرنين معناها حياة لا ذهي إن نولت هاي وجيري دي دي سو يا دمشنا ترى وقرنين نايو إلهي أن دمشل وصفينه أو إلهي النوريه سيدا وقرنين سينا جاهل بين وغنى هايو قاب كأو إلهي النور يهي ماذا ينو عقلك أنك قرنين معه إلهي سيدا النور يهي قاب كأو النور يهي استقر marka waxa way sifatullahi ma'lumatun lana bi'tibar majhulatun 'anna bi'tibar al-akhar sifatka ilahi sina wa uqarna sina jaahil baynu ogana sida inuu jaahilka ka nahay waa inaynu ka gaabsanaa oo inaynu markaa doon doono garashadeeda waa inaan isku taxallujin lama garan karreen waa inaynu ka gaabsanaa sida markaa aynu u garanayna waa inaynu u rumaynaa taasna sidaas iyada ah wey waxay kaloo culamadu yidhahdaan kullu maa xadara fii baalika min suuratin aw kayfiyatin fallaahu bikhilaafi wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhaca oo qaab ah ama suurad ah ilaahay waa ka duwan yahay waayo jannadii oo makhluuqa maxaa layna yidhi xadiidka uu nebigu ilaahay ka soo wariyey acdadtu licibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ilaahay waxau yidhi addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey waxaan ili arag oo aan dhegi maqal oo aan qalbi bini aadam ku soo dhicin xataa alkhawaatir qalbigu malkuutyada qaarkood baa khayaaliyaad badan kusoo dhacan marka qalbi bini aadam waxaan xataa kusoo dhicin marka wax kasta oo qalbi bini aadam ku soo dhaca jannadu waa ka duwantaa laga fahmi karaa maadaama sidaa laga fahmayo jannadii oo makhluuqo ah oo ilaahay abuuray ayaa la yidhi wax alla wixii qalbigaaga kusoo dhaca jannadu waa ka duwanta oo qaabkay tahay adigu maba garan karti bal hadda kii jannada abuuray ka warran miyaad garan kartaa waxa markaysa waxa markaa qaabka u yahay marka wax alla wixii markaa qalbigaaga ku soo dhaca yacni ilaahay waa khilaafsan yahay waa ka duwan ilaahay waa khilaafsan yahay oo waa ka duwan marka taana sidaas iyada ah weeya marka sifaatkana saynu sheegnay baab keliya ayaa la wada marinay ribaha iyo markaysaga yani qadabkuna waxay ka mid tahay waa sifooyinka ilaahay ficliga ah oo ilahay waa lagu sifeeya yani yarda idaa shaa wamataa shaa wa caman shaa yani goortuu doonuu raali noqda cidduu doonuu ka raali noqda yani marka waxa weeye siduu doonu ilahay raali u noqda sida uu doono ayuu raali u noqda sidaas iyada abaa la odhanay waxaa kaloo marka waxa weeye nusuusta soo aroortay ee sifaatka ku soo aroortay culamada qaar baa waxay yidhahdaan daahirkooda looma jeedo marka ariga ereyga noocaasi waa mujmal culamada baa qaar baa waxay odhanayaan daahiruhaa kayru muraadi daahirkeeda looma jeedo hadduu uga jeedo daahirkeeda loogama jeedo bimacnaa waxa weeye kuwa khalqiga sifaatkani lama mid aha yani aayaadkii axaadiisu sheegayaan macnaha waa saxay laakiin lafdigu qalday oo daahirka sifaatku tashbiih ma aha ee daahirka waxa weeye marna waxaa la yidhaahdaa shaygu wuxuu daataan kuu tusiyaa daahir loo yidhaahdaa marna qaraa-inta iyo amaaraadka la socota marka loo eego waxa uu kugu tusiyana daahir baa la yidhahdaa marka daahirun bidaatihi iyo daahirun bisiyaaq ama daahirun bigayrihi baa kala jira marka mid waliba waa daahir lafdigii markaysagaa macno aan haalib u ahayn looga jeedo laakiin macnaha aan haalibka u ahayn qariino hadda markaa u cayimaysa la helayo wuxuu odhanayaa markaysa wuxuu noqonayaa daahirun yani markaysaga biayrihi ayrkii buu daahir ku noqon marka nusuusta kitaabka iyo sunada daahirkoodu kufri ma aha daahirkooduna tashbiih ma aha daahirkoodu waa xaq nusuustaa marka la maqlo sifaatka ku saabsanna macnaha soo degdegaya qalbiga qofka muuminkaa kusoo dhacaya waa tanziih ilaahay khalqigiisa inuu shabaho ka nazahan yahay sidaas yadaa wey waa tanziih ilaahay ka nazahan yahay khalqigiisa inuu shabaho macnahaasa mutabaadir oo soo degdegaysa waajibna waxaa nusuusta kitaabka iyo sunada in dawaahirtooda lagu xambaaro daliil la-aanteed in lagaga leexiyaana ma banaana sidaas aawadeed buu shaarix taxaawiya waxa uu odhanaya faina sarfa alqur'aani can daahirihi wa xaqiiqatihi bigayri muujibin xaraam walaa yakunu lmuujibu lisarfi maa dallahu calayhi caqluh id ilcuquulu mukhtalifa fakulu yaqulu ina caqlahu dallahu calaa khilaafi ma yaquluhu alaakhar waa kalaam yani matiin ah oo cajiib ah aad iyo aada u fiican waana markaysagaa siday ahlu sunna waljamaaca qabaan oo waxa weeye waxay yidhahdaan ahlu sunna waljamaaca nusuusta kitaabka iyo sunnada dawaahirtooda lagu xambaaraya in daahirkooda laga leexiyaana ma banaana mooyaane in la helo daliil ay waajib tahay in loo noqdo siduu shanqiidiba marka uu suuratu muxamed iyo suuratu lfurqaan uu fasirayo adwaa lbayaan uu ku keenayo oo in ahlu sunna isku ijmaacsan yihin arrinkaa isku waafaqsan yihiin uu ku sheegay culamo kalena ijmaaca ay soo naqliyeen oo baxrulmuxiidka iyo ay ku taal zarkashi baxrulmuxiidka uu ku sheegay wakadalika markay fi xubi axadin minhum wanuxibu waa jecel lahay asxaaba rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama saxaabada rasuulka walaa nufridu kuma talax tegayno fii xubbi axadin jacaylka markaa mid la jeclaanayo minhum saxaabada ka mida axad saxaabada ka mida jacaylka la jeclaanayo kuma talax tegayno oo quluwi ku samayn mayno walaa natabara'u min axadin minhum walaa natabara'u kama beri noqonayno min axadin qof oo minhum saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka mida wanubqidu man yubqiduhum wanubqidu waa necbaanaynaa oo waa nacaynaa man yubqiduhum cidda saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam nacaysa ciddii necbaanaysee nacaysa saxaabada rasuulka annaguna waa nacaynaa buu sheekhu yidhi wa bigayri lkhayri yadkuruhum khayr waxaan ahayna cidda ku sheegaysa iyagana waa nacaynaa saxaabada rasuulka waa in wanaagun laga sheegaa laakiin saxaabadii rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam asaxaabtiisii ciddii xumaan u nisbaynaysa oo xumaan ka sheegaysa ama caayaysa ciddaana waa nacayna walaa nadkuruhum saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ku sheegi mayno ilaa bikhayrin wanaag iyo khayr mooyaane wax kale ka sheegi mayno wa xubuhum jacaylka la jeclaado asxaabtii rasuulka jacaylka la jeclaadaa diinun diin weeye wa iimaanun iimaan weeye wa ixsaanun samafal weeye oo uu qofku naftiisa iyo qaybkiiba u samafalay oo ixsaan u sameeyey wa buqduhum nacaybka la necbaadaa asxaabtii rasuulka la necbaadaa kufrun gaalnima weey wa nifaaqun munaafiqnima weey wa duqyaanun xadgudub weey sheekhu halkana waxa uu inooga tilmaamayaa ictiqaadka ahlu sunna waljamaaca inay tahay in markaa la jeclaado asxaabtii rasuulka kuwii nebiga markaa u gargaaray ee rumeeyey ee raacay ee shareecada inoo soo raray inoo soo xambaaray waa in la jeclaada oo haddii markaa waxa weeye iyagii la necbaado dee waxa weeye kuwii rasuulku jeclaa maad jeclaa rasuulku cidduu jeclaa ee ilaahay jeclaaday ee raalli ka noqday waa inaad ma jeclaataa oo raalli ka noqota waayo aayaadka qur-aanka iyo axaadiidta nebigu asxaabtii rasuulka way ammaaneen والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي وحاول كوي مركا هرمري أدريي يعني مركا خيرك ومهاجرين يا أنصار انت هاضي وأصحاب رسولك كمل كوديس يعني مركا وحاول سابقين تا سابقين توا محي وكل هراء إسلامي وصحابة قارنا وحي إسلامي ويدي دمه qaarna dhibaato badan baa soo martayoo islaamnimada waa ku horumareen markaa dee waa kala fadli badnaay oo waxaa fadli badnaa saxaabada hore ee saabiqiinta ah baa fadli badnay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakula wacd allahu lxusna waxaa laynoo tilmaamay oo aayaddu sheegtay inayna isku fadli iyo isku derajo ahayn kuwii fatxiga horjeeda furashada culamada qaar waxay yidhahan fatxu makaa loo jeeda culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya fatxu maka fatxi baa ka horreeyeyo sulxu lxudaybiya loo jeedaa laftiisaabaa fatxi ahaa oo wuxuu ahaa furasho qalbiyada la furtay heshiiskii xudaybiya ee markaa gaalada lala heshiiyey nebigu la heshiiyey sal allahu alayhi wasalam waxay ahayd furasho qalbiyada la furtay laba sanaa heshiiskaasi jira laba sano sanadii lixaadee hijriyadu dhacay markuu nebigu maka ka soo haajiray ee uu madiine u haayiray lix sano markii laga joogay ayuu dhacay makana saddex iyo toban sanuu nebigu joogay sala allahu alay wasalam markii lasoo diray ee nebi laga dhigay saddex iyo toban sanuu joogay dabeedna waa hijrooday lix sano markuu madiine joogay ayaa sulxu xudaybiya dhacay sagaal iyo toban sano iyadoo laga joogo bicsadii rasuulka sala allahu alayh wasalam lasoo saaray iyadoo caynkaa laga joogo ayaa sulxu xudaybiya dhacay muddadu heshiiskaasi jirayna laba sanay ahayd laba sano markay ka soo wareegtayna quraysh baa jebisay dabeedna nebigu waa ka kusoo duulay waxaa la yidhahdaa laba labadaa sano dadka islaamay xagga tirada tayada markaan laga eegina tirada laga eego way ka fara badnaayeen sagaal iyo tobankii sane ee ka horreeyay ninka islaamka xagga tir ahaan waa uga badnaayeen marka furashabay ahayd bay saxaabada yidhahdeen idinku furashada waxaa u taqaaneen furashadii maka la furta laakiin anagu sulxudaybiya nu furasho u naqaanay bay yidhahdeen oo taba xaggee la furanayo waa fatxi qalbiyada la furtay bay ahayd marka aayadda ilaahay waxa ui laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi waqaatil ma sinna ciddii fatxigaa horteed bimacnaa sulxu lxudaybiya horteed qowlka kalena waa jiraayo fatxu maka horteed ciddii islaamtay ciddii waxa weeye wax baxsatay islaamnimana ilaaba ilaa waa jiraysa ee waxa weeye jihaaday oo inta islaamtay jihaaday dabeedna xoolana ku bixisay lama sinna ciddii dabadeed fatxigaa dabadeed bimacnaa sulxu xudaybiya dabadeed ciddii markaa jihaaday ee wax baxsatay lama fadli ah oo labadaasi ma sina ee qolada marka waxa weeye fatxiga horteed oo sulxulxudaybiya horteed islaamay ee jihaaday ee wax baxsadaa fadli badan macnahaasaa laynoogu tilmaamay marka aayaadka laynoo sheegaya ilahay inuu raalli ka noqday waa badan yihin marka aayaddan waxaa la wasaabiquuna alawala saabiqiintu waa wixii sulxulxudaybiya horteed islaamay ee jihaaday ayaa looga jeedaa bay culamada qaarkood yidhaha kuwaas iyo ciddii kale ee si quman u raacday oo wanaagsan ba ilaahay raalli buu ka noqday iyaguna ilahay raalli bay ka noqdeen waxaa kaloo ilaahay yidhi laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim ilaahay raalli buu ka noqday muuminiintii kugula baayactantay oo kugula heshiisay oo kugula ballantay geedka hoostiisa inay markaa la dagaalamaan gaalada waa markaa sulxu xudaybiya maalintaasa baycadaasi dhacday baycatu ridwan baa lahaa baycadii raalli ahaanshaha oo waay waxaa laynoo tilmaamay maalintaa waxaa la wixii baycadaa ka qayb galay kun iyo afar boqol bay ahaayeen saxaabada rasuulka ka mid dhammaantood ilahay raalligu ka noqday aayaddu inoo tilmaamasa nebiguna wuxuu yidhi kullukum makfurun lahu ilaa saaxibu ljamali laxmar dhammaantiin dembigiina waa la dhaafay ninka awrka cas isku toosinaya mooya nin munaafiqa oo isagu waxa weeye fadalka iskaga soo daray baa jiray saxaabada iska soo raacay baycadana kama qayb gelin oo nebiga lama baayactamin oo heshiiskaas kama qayb gelin markii baycada saxaabadu ay la gelayeen awr buu isku toosiyey markii xataa waxa weeye qaar ay ku yidhaahdeen waa kaalayo baycada kan waxay wallahi anigu waxaad u socotaan waba socdeen anigu awr iga hallaabay ayaan baadidoonkiisa ahaayo dee jidkuun baan igala soo maray markaa ninkaas isagu munaafiq buu ah jad ibnu qays baa la odhan jiray markaa ninkaa mooyaane intiina kale dembigiina waa la dhaafay baa layihi nebigu sidaasu ku yihi sala allahu alay wasalam marka adilada inoo sheegaysa ilaahay inuu raalli ka noqday in waxa weeye jannaad iyo wanaag ay helayaan yani waa badanta axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aayaadka qur-aankiiba waa ammaaneen maadaama ay caynkaa yadaa tahay saxaabadii rasuulka siduu ilaahay raalli uga noqday ee rasuulkiisu raalli uga noqday ee ilaahay u jeclaaday ayaa waajib waxa inagu ah inaynu u jeclaano ayaa waajib inagu ah waana ilaahay dartii baa loo jeclaanaya jacaylkaana fadli ayaan u helayaa iyo ajar marka qalbigaaga iyo afkaagu saxaabadii rasuulku ha ka ammaan hesho qalbigaaga ha ka nabad gasho uur xumo iyo xiqdi asxaabtii rasuulka ha ugu qaban midna ha necbaan a midna ha necbaan ee afkaagana ha ka nabad galeen saxaabadii rasuulka oo afkaagaa ha la gelin maanta gacan lama gaadhaysa laakiin afkaagaa يعني هكبد بادين صحابة الرسول صحابة الرسول كعدة عائدنا خطر بيكسرات خطر أي كسرات مركا وحوية اللي بقوله وطريق أهل السنة والجماعة كوي عضي أي مركا رأيي خلافسية سيدان أهل السنة والجماعة أي مركا قرر وحي سميين الصحابة ما وحي آل بيدة يسوي كلام وحي آل بيدة قرابدي النبي أه ويكول يشان واتشعلادين wixii kalena waa naceen oo waa caayeen oo waa gaaraysiiyeen oo waa ku faasiknimo xukmiyeen kuwaasi markaysa waxaan markaa iyagu waa qolo lunsan wey dariiqadii xaqa ahayd ma hayaan qolo kale saxaabada inta kale ay ka weli yeelatay laakiin wixii qaraabadii nebiga ah sida caliy ibnu abi aalib iyo kuwaas ayaguna naceen oo waxa weeye asxaabtii wixii markaysagaa yani aalubaytka ah ee qaraabadii nebiga ah in xurmo siyaada ah lasii siyaabay waajib ku ahaa iyagu may samayneen wixii qaraabadii nebiga ahayd bay colaad gaara u qaadeen colaad gaara bay u qaadeen kuwaasina dariiqii xaqa aha ma hayaan dariiqa xaqaa waxaayo ahlu sunna waljamaaca oo cidnaba asxaabtii rasuulka ka mida may dhicin ee dhammaantood way wada jeclaadeen waa ka weli yeesheen asxaabtii ha ahaado kuwii markaa qaraabada nebiga ahaaday ha ahaadeen kuwii ay qaraabada nebiga ahayd dhammaantood waa ka wada weli yeesheen ilaahay dartii baynay ku jeclaadeen xumaanna markaa kama sheegayaan ciddii markaa haddaba saxaabada rasuulka nacda waajibku waxa weeyaan waa in la naco oo waxa weeye xumaan bay ku sugan yihiin xumaanta ay ku sugan yihiin darteed waa in lagu naco ayaa waajib ku yahay ciddii saxaabada canjarafaysee caydana iyagana markaisaga waa in la naco waana in looga naseexeeyo markaisaga haddii loo awoodi karo oo lagala taliyo la yidhahdo arrinka noocaasa halaagii diintaada ku sugan oo bimacnaa khatar iyo mahalakaad ku gelaysaa afkaaga ka hayso oo markaisagaa ka gaabso xataa dagaaladii dhex maray saxaabada ee waktiyadii dambe markaisagaa fitnadu markay dhacday waa inaan markaisaga markaa waxba waa in laga gaabsado aan waxba laga sheegsheegin waa inaan waxba laga sheegin nebigu waxau yihi sala allahu alay wasalam idaa dukira asxaabii faamsiku haddii asxaabtayda la sheego ka gaabsada saxaabadayda haddii la sheego ka gaabsada nebigu yihi sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed baa cumar bnu cabdilcasiis baa la weydiiyo la yidhi dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay ka waran saxaabada magaca ku baxay horta inta saxaabada ka qayb gashay way yaray waxaa la yidhahdaa ilaa soddon saxaabi baa kaga jira dad kale u badnaayeen oo waxa weeye markaysa waxaa markaa saxaabadii inta dagaalkaa ka qayb gashay waxay ahaayeen wax yar ilaa soddon bay noqonayeen tiradooda laakiin waxay u badnaayeen taabiciin iyo dad kale ay u badnaayeen saxaabada badankoodu gacantay ka laaftay jamaahiirtii saxaabadu gacantay ka laaftay laakiin in yar oo saxaabada ka mid a baa dagaalka ka qayb gashay inta gacanta ka laabatay baana ka badnayd inta ka qayb gashay bara ibnu siriin waxa uu leey taabiciinta ka midi soddon kama badna saxaabadii ka qayb gashay marka cumar bn cabdilcasiis baa la weydiinayay dagaalkaa ka waran markaasuu yihi taasi waa dhiiga tilka dimaaun yani aharaha allahu yani saanaha allahu min aydina taasi waa dhiigad ilaahay gacmaha yaga ka dhawray oo aanaan anagu gacmaha yaga ku daadin afka yagana kuwa saladayn mayno la geli mayno mar haddii ilaahayba gacmaha yagii ka dhawray waxaa dhici karta qofku isagoo aan markaa dhiig muslim gacanta ka daadin haddana afka markaysagaa dee inuu kala dembi noqdaa suuroobi karta mid dhiig daadiye alele bagac loo dilay markuu yidhaahdo oo markaysa waa markaa de waxa weeye uu afka la galo oo uu riyaaqa iyo markaysa waa markaa farxadda uu muujiyo qaar kaloo caynkaa iyo caynkaas iyagana in la dilaa habboon marka waxaa dhici karta inuu waxa weeye dembi badan in afkiisa usoo jeedaa suuroobi imaam axmed ibnu xambal baa la weydiiyo o la yidhi ka warran dagaalkii saxaabada iyo ka dhex dhacay wuxuu ku jawaabay tilka ummatun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum taasi waa ummad markaysa waxaa markaa tagtay oo waxaa u sugnaaday waxay shaqaysatay idinkuna waxaa shaqaysateen baa idin sugnaaday qolana qolada kale waxay kasbatay la weydiin maayo waxay kasbaday iyagu saaray innagana waxayna kas waxaynu kasbanayna saaray markaa sidaas bay uga gaarsan jireen marka culamadu se waxay yidhaahdeen haddii cid markaysa waxaan markaa saxaabada qaarkood ku tacadiyaysa la arko yacni adiladu intay sheegtay waa lagu gaabsan karaayo dagaalka wax waa laga sheegi karaa la odhan karaa halkaad leedahay markaysaga waxaa mucaawiya saxan iyo wax la mida adilada waxaa laga fahmaya inuu cali xagga xaqa u dhowaa labadooda inuu xaqa cali usoo usii dhowaa oo nebiga axaadiistiisa qaarkood baa laga qaadanaya sida xadiidka saxiixa nebigu sala allahu alayhi wasalam uu markaa uu yidhi taqtulka ya camaar alfi'atu albaaqiya ee mutawaatirka ah iyo xadiidka kale uu nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi yacni markaa waxa weeye tafaruq baa islaamka ku iman doona yacni uu yidhi tamruqu maariqa qolo markaa diinta ka xoog sibatay oo khawaarijaa soo bixi doonta yacni marka calaa xiini furqati min annaas taqtuluhum awla aa'ifatayni bilxaq waxaana dili doono qolada khawaarijta ah labada qolo ee iskhilaafsan kuwa xaqa u dhowaanshaha badan ayaa dili doona marka waxa weeye iyadoo cali iyo mucaawiya iskhilaafsan yihiin oo muslimiintii markaysaga waxa laba geesood ay yihiin ayaa khawaarijtii soo baxeen laba ciidan ay sidaa u yihiin dabeed waxaa markaa dilay ciidankii cali ibn abi aalib baa dilay nahrawaan bay dhigeen ciidankii mucaawiye kama qayb gelin khawaarijtaa uu nabigu sii sheegay laynta la laynayo ee waxa markaa laayay ee nahrawaan dhigay ee halkaa waray ciidankii cali ibn abi aalib u ah oo cali baa weliba hogaaminayay cali ayaa hogaaminayay marka inuu cali xaqa uga dhawaansha badan yahay hadda si buuraha looma seexin oo lama odhan isagaa wada saxan laakiin waa uga dhow yahay baa li ayaa xadiikaasi noo tilmaamaya saxiixaynkaanu kuso aroray bukhaari iyo muslim xadiidka kalena wuxuu kusoo arooray isagana mutawaatirka ah inuu nabigu sala allahu alayh wasalam uhi taqtuluka ya camaar alfi'at albaaqiya nin saxaabiyo camaar la yidhaahdo camaar ibnu yaasir ayuu nebigu wuxuu ku yihi camaaro waxaa ku dili doonta kooxdii xadgudubtay ayaa ku dili doonta ninkii camaar la odhan jiray uu sidaa nebigu ku yidhina ciidankii mucaawiyu ka mid noqon ciidankii waxaan leeyahay cali buu ka mid noqon cali bn abi aalib waxaana dilay nin ka tirsan kooxdii mucaawiye nin ka tirsan ayaa dilay oo magaciisa abulqaadiye la yidhaahdo ninkaasaa dilay marka halkaas waxaa laga qaadanayaa kooxda markaa xadgudbaysay inay ahayd kooxda mucaawiye adigu si caynkaasoo adiladii markaa ku fadhida mooyaane si kale in looga hadlaa yani ma banaan in laga gaabsado ayaa markaysaga haboon saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam tawaariikhdu waxay ahlu tawaariikhdu waxay soo wariyaan oo kutubta taariikuhu ay sheegaan laguma markaa waa laguma kalsoonaan karo waayo waxyaalaha markaysaga akhbaarta ah ee lagu soo warinayo xumaanaha qaarkooda saxaabada qaar loo nisbaynayo waxay u qaybsamaan waxaan jirinba oo marka hore sad iyo raadba lahayd waa o iyo wax markaa wax ka jiraan laakiin siyaado iyo nuqsaani gashay oo wejigeedii laga bedelay waxbaa ka jira laakiin waxa weeye waxbaa laga bedelayoo waxbaa lagu dardaray waxna waa laga dhimay cudurdaariyaal noqonayay waxyaalo kalena waa lagu sii daray sidaas aawadeed wejigoodii weji aan ahayn ayaa loo sheegay iyadana markaysagaa qadarka jira haddii la sheegi lahaa waxay noqon lahay midayna xumaan ku yeesheen oo ayna lagu ceebayn kareen nooc saddexaad waxay tahay waa wax jira laakiin acdaar darteed bay u sameeyeen waayo saxaabada afraadooda iyo midhmidhkoodu macsuum ma aho waa dembaabi karana waa bini aadam macsuum ma aha ahlu sunna waxay qabaan ambiyadunbaa macsuumin ah oo dembi ka dhowran laakiin dadka kale waa dembaabi karaan waana toobad keeni karaan mid wali waa ka dhici karta waa khaldami karaan waana saxmi karaan sidaas iyadaa marka waxa weeye saxaabada kale saxaabada haddii marka akhbaarta qaarkood laga soo wariyo akhbaartaasi ay jiraan waxaa dhici karta markaysaga inay cudurdaar u leeyihiin arrinkaa ay sameeyeen oo cudurdaarkii innaga inaga qarsoomay waxaa dhici karta ijtihaad inay u sameeyeen oo markaa macduurin ayihiin oo loo cudurdaaray oo waxa weye mujtahidkuna hadduu khadao dembi kuma laha idaa xakama alxaakimu fajtaada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtaada faakطa'a falahu ajru nebigu waxa weye ninka qaadiga ah hadduu dadaalo ee shareecadii aqoonta u ihi hadduu dadaalo oo ijtihaado oo uu isyaado xaqi ku dadaalo oo uu dabal xaqi asiibo oo ku beegmo laba ajar buu leeyahy hadduu intuu dadaalo oo xaqi isyaado ku dadaalo dabeedna uu xaqii gefo markaana hal ajar buu leeyahy waa ruuxa mujtahidka ee cilmiga leh kaas wey marka waxa weeye inay ijtihaad u sameeyeen baa laga yaabaa inay acdaar u leeyihiin baa laga yaabaa marka cudurdaarkii naga qarso inay ka toobad keeneen baa laga yaabaa haddii aynay ka toobad keenina marka xasanaad badan oo markaysaga ka masaxaysa ayay leeyihiin ta kale markaysaga waxaa nabiga sala allahu alayhi wasalam ay ka weli yeesheen ay u gargaarayeen shafaacadiisina waa ugu xaqnimo badan yihiin inuu shafeeco qaado dadka kale waa uga xaqnimo badan yihiin sidaas aawadeed waa inaan afka lala gelin saxaabada oo aan la canjarafaynin weeyaan nabiguna sala allahu alayh wasalam laba nin oo labaduu asxaabtii ka mid ah laakiin nina saabiqiintii raggii hore uu yahay a nina waxa weeye waagii dambe uu islaamay ayaa xoogaa markaysaga yani hadalla dhex maray dhex mareen labadaa nin waa khaalid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf dadku khaalid bay u garasho badan yihiin khaalid ha u garasho bataane laakiin waxa fadli badan labada nin isuma dhaweeye cabdiraxmaan ibnu cawf baa fadli badan oo isagu wuxuu cabdiraxmaan ibnu cawf ka mid yahay tobanka nina saxaabada ugu fadliga badan ee alcasharatu lmubasharuuna biljanna la yidhaahdo tobanka jannada loogu bushaareeyey tobankaasu ka mid yahay way inoo keenayaa sheikuya marka cabdiraxmaan ibnu cawf iyo khaalid ibnu waliid markii ay wada hadleen ayaa khaalid baa hadal markaysa waxaan markaa aflagaada ah ayuu cabdiraxmaan ku yidhi nebigu markuu ogaaday wuu cadhooday waxaanuu yidhi laa tasubu asxaabi raggu uu la hadlayaa waa raggii markaysaa waxa sulxulxudaybiye dabadeed islaamay heshiiskii xudaybiye dabadeed raggii islaamay baa lala hadlaya sagaal iyo toban sano iyadoo markaysagaa diinta rag kusoo jireen ya ragga markaas waxa weeye diinta soo galay wixii ka dambeeyey raggaasaa lala hadlaya khaalid ka mid yahay markaasuu war asxaabtaydii hore hayga caayina waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirte hadduu midkiin uu bixiyo buurta uxud in la eg oo dahab ah hadduu bixiyo dheglay uu midkood bixiyey ama dheglay barhkood oo uu midkood bixiyey saxaabadaa hore fadliga uu ka helay buurta dhan ee dahabkaa ku heli maysa yacni wuxuu tilmaamay fadiilada raggaa saabiqiintaa inaan la gaari karin cabdiraxmaan ibnu cawf ka mid yahay oo aan khaalid iyo ragga markaa waayadaa soo islaamay iska daa qoladeenna dambe raggii khaalid iyo waayadaa soo islaamay iyaguna suxbada wax ka lahaa inaynay gaari karin buu markaa nebigu tilmaamay sala allahu alay wasalam waxaa la yidhi dhegley marka la tilmaamayo ama dhegley barkeeda dheglaydan uu bixiyey midkood ma waxaa looga jeedaa raashin mise dahab laba qawl baa kuso culamada qaar waxay yidhahdeen dee dahab baa tii kaleba lagu sheegay tanna waa dahab culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya dheglayda waxa muctaad ah oo la bartay in raashin lagu miisaamey in dahab dheglay la daro wax la bartay oo la yaqaan maha sidaas aawadeed waxaa looga jeedaa waa dheglay raashina kii la doonaba ha laga dhige xataa haddii la yidhahdo dahab baa looga jeedaa dee waa wax yar buur dhanoo uxud la yidhahdo maxay kaga dhacaysaa buuraha waaweyn bay ka mid tahay buuraha waaweyn ayay ka mid tahay markaa buurta uxud in la eg oo dahab ah hadduu midkiin baxsado kuma gaadhi karo fadliga uu ka helay midkood ragga saabiqiinta a dheglay uu bixiyey fadiilada uu ka helay yani kuma gaari karo duurtaa dhan ee dahabka ah xadiis kaloo saxiixa waxaa ku soo arooray sabaqa dirhamu miata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham taasina waxay kuu tilmaamaysaa camalladu waxay ku kala fadli bataan tiro badnaanta ma aha ee waxa weeye waa xaaladda marka uu qofku ku sugan yahay sida uu ku bixiyey ama camalka kula yimi ama shiddada iyo dhibaatada uu kala kulmay ama ikhlaaska iyo yaqiinta badan ee uu kusoo saaray camal taas bay ku kala fadliba tahay markaa nebigu markuu yihi dirham baa wuxuu ka dheereeyaa boqol kun oo dirham laba nin baa markaysaga midna waxa uu leeyahay yani laba dirham baaba xoolihiisu yihi labadaa dirhamna aad iyo aad ugu baahan yahy wax bixin baa markaa la soo gudboonaato mid baa dirham dhigay dee xoolihiisi kala baro barbuu bixiyey ila wuxuu haystay waa laba dirham wuxuu haystayba waa laba dirham dee bar xoolihiisii ka mida waa bixiyey waana u baahnaa dirhamkaasoo wuxuu ka dhigan yahay inuu jirhkiisa ka jaray ayay uga dhiganta mid kalea xoolihiisu markaa ismaba yaqaanin ismaba tabaya boqol kun oo dirham buu dhigay inuu wax bixiyeyba lama aha de waxa waxaa laynaga tilmaamaya sabaqa dirhamun miata alfi dirham waa macnahaas oo kale waxa weeye dirham jirhka laga soo jaray iyo dirham marka waxa weeye aan laba tegin oo sidii in wax la bixiyeyba aan ahayn dee isku fadiilo noqon maya oo waxa weeye gaajada iyo baahida iyo dhibaatada markaysa xun aad kala kulmayso markaad bixiso aada dareemayso oo naftaada ad ka jartay ee waxa weeye sidaas iyada abaa looga jeeda wuxuu markaa adoo sheikhu yidhi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam jacaylka la jeclaadaa waa diin iyo iimaan nacaybka la necbaadaana waa kufri iyo nifaaq kufriga waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye waa macsi baa laga tilmaamaya kufrun duuna kufri baa laga tilmaamaya haddii qofku markaa aanu odhanaynin in la necbaado markaysaga waxa weeye waabaa markaa waa ka diin yeelanaya haddaanu sidaas markaysaga odhanaynin wuxuu noqonayaa markaysaga waa markaa kufrun duuna kufri in laga tilmaamo calaa kulli xaal labada ictibaar mid walba waa ku rumoobaysa oo ruux hadduu saxaabadii iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam dhammaantood uu la coloobo oo cidu ka weli yeeshayba ayna jirin xaalka noocaasa khatar buu ku sugan yahay inuu gaaloobo hadduu markaa caayo oo markaysaa waxa markaa ku faasiqnimo xukmiyo saxaabadii oo dhan ama ku gaalnimo xukmiyona iyada hadalkeedaba de waa kaafirkaas waayo waxaa ka dhalanaysa shareecadiiba inay gurto oo shareecadii ayna soo gaadhsiiyey iyo asxaabtii haddii asxaabtii dhammaantood la yidhahdo waa gaaloobeen ama waa faasiqiin dee war faasiq sheegen lama qaato war gaal sheegane lama qaato dee inaan markaa diintiiba la ictimaadin baa ka dhalanaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam in la wada markaysa waxa markaa tacniyo oo lala wada coloobo oo lagu markaa wada faasiqnimo xukmiyo waa kufri akbaro waa gaalnimo laakiin bacdi saxaabada ka mid ah haddii aan la xalaashanaynin nacaybka lala coloobayo aan xalaal loo ictiqaadinayn inay tahay haddii markaa asbaab kale loola coloobo waxay noqonaysaa markaa faasiqnimoay noqonaysa faasiqnimo yani qofka diintiisii markaa nuqsaaminaysa ayay markaa noqonaysa marka macnahaasaa laynoo tilmaama maxaa loo yidhi jacaylkooda ayaa iimaan ah dee waxa weye cali bn abi aalib ba nebigu waxa uu ku yidhi xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey saxiixa ah laa yubidka ilaa laa yuxibuka ilaa mu'min walaa yubgiduka ilaa munaafiq caliyow laa yuxibuka ilaa mu'min muumin mooye ruux kale kuma jeclaado walaa yubgiduka ilaa munaafiq kumana naco munaafiq mooyaane ruux kale kuma naco cali buu nebigu sidaa ka yidhi sidaas si laeg ansaarta nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi marka uu sheegaya saxaabadii ansaarta ahayd ee nebiga u gargaartay reer madiina aayat liimaani xub lansaar wa aayat nifaaqi bugd lansaar iimaanka calaamadiisu waa in ansaarta saxaabada alla jeclaado nifaaqa munaafaqnimada calaamadiisuna waa in ansaarta la naco taasaa munaafaqnimadana calaamad u ah oo amaaradoo lagu garta saxaabadii kale waxa weeye ka fadliga badnaydna waa saasile oo waxa weeye saxaabada waxaa ugu fadli badan sidaynu arki doono abubakar iyo cumar ayaa ugu fadli badan marka waxa weeye fadiilo kasta oo cali loo sheegay waxaa uga sii mudnaansha badan yani abubakar ila waa ka fadli badnaayo waa ka fadli badnaayo abubakar baa uga sii mudnaansho badan sidaas iyadaa wey qaala abu jacfar aطaxaawi raximah llah wanuxibu waa jeclaanaynaa asxaaba rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam asxaabtii rasuulka waa jeclaanaynaa walaa nufridu kuma talax tegayno fii xubi axadin jacaylka mid la jeclaanayo minhum asxaabta ka mid a jacaylka la jeclaanayo kuma talax tegayno walaa natabara'u min axadin minhum walaa natabara'u kama beri noqonayno min axadin qof oo minhum asxaabta rasuulka ka mid a kama beri noqonayno wanubqidu waa nacaynaa man yubqiduhum ciddii saxaabada nacaysa waa nacaynaa ilahay dartood dartii baan u nacaynaa wa bigayri lkhayri yadkuruhum ciddii khayr waxaan ahayn saxaabada ka sheegaysana waa nacaynaa walaa nadkuruhum ilaa bikhayr khayr waxaan ahayna ka sheegi mayno saxaabada nimanka shiicada la yidhahdaa aada u caaya asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam inta aalubeytka mooyaane inta kale way caayaan xataa abubakar iyo cumar kama ammaan helin shiicada yani kamay ammaan helin oo kama nabadgelin saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa ee nebiga gacan yaraha u ahaa abubakar iyo cumar khaasatan qolada raafidada la yidhaahdo waa qolada iran iyo xaggaa degan adigu sacuudigana in baa ka degan iyo adigu markaysaga baxrayn iyo meelahaas waxbaa ka degan mandiqadan dhahraan iyo meelahaas markaysa markaa oo sacuudiga ka mida iyo madiine lafteedana markaysa waa markaa qatar baa ka jooga marka qoladaas raafidada la yidhaahdo waa qoladii kumayni ahaa kuwaas asxaabada aad bay u caayaan wuxuu tukadaan salaada yaa salaatu lacno salaada nacdasha yaa lagu nacdaraa abubakar iyo cumar baa lagu nacdaraa oo maxay yidhaahdaan allaahuma alcan daaguutay qurayshin wajibtayhimaa abi bakrin wa cumar bay yidhahdaan ilaahu labadii daaquud ee quraysh labadii sanam ee quraysheed ilaahu nacdal oo abubakar iyo cumar ahaaday waa kumaynayo cidda raacsan cidda caynkaa samaysa marka waxa weeye saxaabadii way caayayaan abubakar iyo cumar waa gaalaysiinayaan waxay u ictiqaadsan yihiin inay gaaloobeen aada iyo aad bay u nacdalayaan u caayayaan marka waxa weye arrinka noocaas oo kale waxa wey arrin khatar wey waa dalaal iyo baadi wey وحبهم جعلك صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم لجعل هذا دين دين ويا وإيمان إيمان ويا وإحسان سمفل ويا وقف نفسي سنوى السمفلي عبد صحابة رسولك جعل هذا ويسيدي أنفع السليم تبكيك الله وأسمى فلا صحابة لفتو دي إحسان بأسمي أو أسمى فلا واجب كلا قدونا بليه وبغضهم نعيبك لأن عبادة الصحابة كفر قال لما ويا والنفاق المنافق لما ويا والطغيان حد قدب حد قدب وي عيد الصحابة اللي عاينا تفصيل كقصة مرة قال لمن نقول إيش مرة إن نقول إن يدل لك يا واحد لقوا عايا يين دمان تود العايا يين قيب كم إذا العايا أهل العلم جوا كور ما شاف الإسلام أنا واحد كور ما يتقي الدين كتاب في سليا الصارم المسلول على شاتم الرسول آخر كيسا يكور وكذلك ابن عثيمين يعني مركز يسونا وحوية كتبتي سقار قد وقف هذا oo اعtiqاadka ugu sharxaya caqidada ونثبت الخلافة بعد رسول الله ونثبت واسغينا الخلافة خلافة بمعنى مسؤولية مسلمين الرسول كلوغا دنبين إنه أسغنانيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي دبدي أولا مركا أقوه الرئيسة لأبي بكر الصديق أبو بكر ومركا لقب كيسو وها الصديق كيرمين تبضنا رضي الله عنه إلهي راليها كالنغلق تفضيلا له فضيلات لغا فضيليو صحابتي كره وتقديما يا مركا هرمرين لغا هرمرينيو على جميع الامه امته او دن لغا هرمرينيو